بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan shimaha cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex bin cabdilcasiis bin maxamed bin ibraahim al sheekh baabkii lixaad ayaan ku jirnay baabulwasiyati bikitaab illah waxaan soo gaarnay xadiidkii kow iyo siddeetanaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana naasun min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalama yaktubuuna min atowraati rag asxaabtii rasuulka sal l slm ka mid ah yaa towraadda wax ka soo qori jiray fadakaruu daalika lirasuuli illaahi sala alla alay slam rasuulka allay u sheegeen waxay samaynaayeen faqaala wuxuu yidhi inna axmaqa alxumqi axmaqnimo waxaa ugu daran waa ahbalnimo waa garasho yaraan aada u daran waa doqonnimo nacasnimoy dhahaan soomaalidu dabaalnimo kulli waa isku iska dhow yihiin wa adala dalaalati baadi waxaa ugu liidataa qowmun qolo ragibuu camaa jaaa bihi nabiyuhum ilayhim qolo ka jeestay wixii rasuulkoodu uu ula yimid oo u keenay oo waxii ahaa oo alla xaggiis uuga keenay ilaa nabiyin nebi kaley aadayaan gayri nabiyihim oo nabigoodii ahayn kii loo soo diray aan ahayn iyaga wa ilaa ummatin ummad kaley aadayaan hayri ummatihim ummadooda aan ahayn suma anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey awalam yakfihim ma waanu ku fillayn iyaga kuwa gaalo ah oo yidhi maxaa nebi maxamed loogu soo dejin waayey iyagoo haddii nebinimo ama aaminsanayne maxaa maxamed loogu soo dejin waayey leeyihiin maxaa maxamed loo siin waayey leeyihiin aayadihii nebiyadii ka horreeyey la siiyey oo sidii nebiyullaahi saalex hashii loo soo baxshay oo kale ee buurta laga soo dhex saaray dhagaxa ahayd iyo mucjisooyinka noocaas oo kale maxaa loo siin waayey maxamed markaasaa alla wuxuu leeyahay qul waxaad tidhahdaa innama alaayaatu cinda allah aayaadku alle xaggiisay ka yimaadaa wa innamaa ana nadiiru mubiin anigu waxaan ahay mid diga oo digitaankiisu uu cad yahay waxaa la leeyahay marka awalam yakfihim ma waanay ku filayn ayaga annaa anzalnaa calayka alkitaaba inaan qur-aan kugu soo dejinnay yutlaa calayhim lagu akhriyo iyaga waa mucjiso daa'im ah oo aan dhammaanaynin mucjisooyinkii horreeyey way dhammaanayeenoo wakhti kooban bay jiraayeen sida naaqadaas oo kale muddo yaray maaragtay jirta dad maaragtay yarna waa loogu talagalay inkastoo wax lasoo guuriyey kadib ay noqoto ambiyadii mucjisaadkoodii iyo awooddii alle iyo kulli ay caalamkao dhan u wada caddaato ilaa ay hadda maaragtay la og yahay laakiin qur-aanku saas waa ka duwan yahay tan iyo markii la soo dejiyey waa mucjiso taagan oo dadkii oo dhan la yidhi qur-aanka o dhan keena waa keeni kari waayeen toban suuradood keena waa keeni kari waayeen suurad ka mida keena oo ay keeni kari waayeen ilaa iyo hadda caajis baa laga yahay marka waa mucjiso joogto ah marka mawaanay ku filayn baa leey iyagii annaa anzalnaa caleyka alkitaaba inaan adiga kugu soo dejinnay maxamedow qur-aankii yutla caleyhim iyadoo lagu akhrinayo oo mucjisada mucjiso daa'ima ay tahay oo hanuunkooda uu ku jiro inna fii daalika kaa waxaa ku jira raxmatan naxariis iyo wadikraa xusuus liqowmin qolo ugu jirta yu'minuuna rumaynayo rawaahu ismaaciiliyu fii mucjamihi yuu ku wariyey wabnu marduuy ayaa wariyey laakiin sheekh albaani wuxuu leeyahay waa daciif jiddan kitaabkiisa silsilada yuu saas ku yiri oo ibraahim ibn yaziid baa ku jira matruuku lxadiis buu yiri haddii matruuku lxadiis uu xadiiska ku jirana daciif jiddan bay dhahaan culammadu xadiidka laba iyo sideetanaad xadiidka laba iyo sideetanaad wa can cabdillahi bni thaabit ibni xaaris alansaariy radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yihi dakhala cumar bnu lkhaaabi cumar bnu lkhadaab ayaa u soo galay cala nabiyi sal ly slm rasuulkii sala allahu alay slam bikitaabin isagoo kitaab wata waraaq buu watay fiihi ay waraaqdaa ku qoran tahay mawaadicu min atowraati waxyaaba towraad laga soo guurguuriyey faqaala wuxuu yidhi haadihi kutubun asabtuhaa cumar baa hadlaaya oo rasuulka la hadlaaya sal alla alay slam rasuulka allow waa waraaqo aan ka helay maca rajulin min ahli lkitaab nin ahlulkitaabka ka mida waraaqo uu haystay waaye oo aan ka soo qaatay acriduhaa calayka waan kuu bandhigayaa buu yiri rasuulka allow fatagayara wajhu rasuulillahi sal ly slam rasuulka alle sal slam wejigiisii baa isbedelay tagayuran shadiidan isbedel aad u xoog badan lam ara midlahu qatu ninkii saxaabiga ahaabaa wuxuu leeyahay aanan weligiiba arag xanaaq noocaas oo kale a fa qaala cabdullahi bn xaaris baa wuxuu yihi licumar cumaru wuxuu ku yidhi amaa taraa wajha rasuulillahi sal slam war cumarow ma waadan arkaynin wejiga rasuulka sal ly slam iyo sida uu u xanaaqay fa qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi radiitu billaahi rabban alle ayaan ka raali noqday rabbinimo uga raali noqday inuu isagu macbuudkaygii yahay oo khaaliqaygii yahay oo uu isagu imaamulo oo aan isaga keliya caabudayo wa bilislaami diinan islaamkiina waxaan ka raali noqday inuu diinkaygii yahay oo diin ahaan baan islaamkii ugu raali noqday wa bimuxamedin nebi muxamedna sal ly slam raalli baan ku noqday nebiyan inuu nebi ii yahay fa suriya can inabiyi sal ly slam rasuulka alle sal ly slam xanaaqii badnaa alla waa ka qaaday waa laga fayday fa qaala nabiyu sala alla alay slam rasuulka allah wuxuu yidhi low nazala muusa haddii muuse la soo bixin lahaa fatabactumuuhu aad raaci lahaydeen wa taraktumuunii aad iga tegi lahaydeen la dalaltum waad dhumi lahaydeen sababtoo adinka muuse laydinma soo dirin ee aniga maxamedaa laiikiin soo diray ana xadukum min anabiyiina anugu waxaan ahay nasiibkiinii aad ku lahaydeen ambiyada ilaahay wa antum adinkuna xadii nasiibkaygii baa tihiin oo minan umami ummadihii ka mid a yani aniguna ummad kale malihi adunkuna nebi kale malihidiin ambiyadii alle waa la rumaynayaa guud ahaan inay xaq la yimaadeen baa la rumaynayaa laakiin nebi maxamed ba sal slam si gaara ay waajib noogu tahay inaan rumayno aan raacno laakiin ambiyadu guud ahaan waa la rumaynaya laakiin nebi maaragtay oo aan adiga kii lagu soo diro ahayn yaan raacayaa inaad tiraahdo maaha waa inaad nebi maxamed raacdaa sal ll ly slam rawaahu cabdirasaaq baa wariyey wabnu sacdin walxaakimu filkunaa ibnu xajarna wuxuu sheegay xadiidkan iyo axaadiid shabaha iyo riwaayaadkaas markuu aada uga hadlay wuxuu leeyahay waxaa muuqatay in maarata xadiidku uu asal leeyahay wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay xadiidka abu hureyre iyo xadiidka cabdullahi bin saabit al ansaari waxaa ku jira iska reebid la iska reebaayo in towraad iyo injiil hanuun laga raadiyo oo la akhriyo saas loo akhriyo iyadoo hanuun laga raadinayo sababtoo ah waxaana la siiyey annaga qur-aan baana la siiyey waxaana nagalala dardaarmay qur-aankii waxaan nagula dardaarmay qur-aankii inaan qabsanno qofna uma bannaana xalaalna uma aha inuu towrad iyo injiil uu fiiriyo isagoo akhrinayaa dhahaaya laakiin culimmadii baa waxaa u bannaan inay towrad iyo injiil fiiriyaan si ay yahuud iyo nasaaro u radiyaan oo baatilkooda u caddeeyaan oo ay dadka uga celiyaan xujadana ku ogaan waxaana laga qaadanayaa in culimmadu ay akhrin karto si ay nimanka u radiso qiridii uu rasuulka sal slam uu qiray cabdullahi bnu salaam markii uu dalbay in towraad la keeno sababtoo ah waxaa la weydiiyey zaaniga wax lagu sameeyo oo xukunkiisu uu yahay markaasay been ka sheegeen waxay yidhaahdeen in wejiga laga madoobeeyo oo dameer la saaro labay sinaysatay oo la kala jeediyo oo meelaha lagu warwareejiyo yaa xukunku uu yahay marka wax dil la yiraa iyo dhagax lagu dilaa iyo ma jiraan bay leeyihin markaasaa mid yuhuudi ka miduhu gacanta saaray aayaturajmiga aayadda rajmiga sheegaysa bukhaari muslim baa wariyey marka xadiidkaas kadibna waa ay fadeexoobeenoo waxaa la yidhi waryaa gacanta ka qaad meesha halkuu ka qaaday aayaddii baa soo baxdaba markaasaa rasuulka sal ly slam uu rajmiyey labadii yahuudda ahayd ee maaragtay loo soo bandhigay inuu kala xukumo allana wuxuu yidhi qul faatuu bitawraati waxaad ku tidhaahdaa towraad keena fatluuha akhriya in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan marka la radinaayo waa maaragta la akhrin karaa oo culummada wax fahmaysa ee wax yaqaana ee diinka xooggale leh yaa loo ogolyahay waxaa la xukum ah marka towrad iyo injiil oo in la taaracdo ama la akhriyo aanay bannaanayn wax alla wixii baadiyo ay ku jirto oo dariiqii rasuulka sal slama ka leexinaya sida kutubta sixirka oo kale iyo kutubta kitaabgaablowyaalka iyo kuwa dhulka iyo ka faalfaaliya iyo iyo kuwa xidigaha iyo wax noocaas oo kalea iyo raadkooda iyo saamaynta ay leeyihiin xidigaha iyo saamaynta ay leeyihiin iyo falagyada iyo ka hadla iyo kutubtii nimankii saabiada la dhihi jiray waa niman iyaguna lunsanoo badankood ay mushrikiin noqdeen ama mushrikiinta kale caadiga ahayd oo la yaqaani waxaas dhan marka waa diin baatil ah in kutubtooda la akhristo ma bannaana towrad iyo injiilna alfaadoodii waxbaa laga beddelay waxna waa lagu daray wax waa laga gooyey xaq iyo baatil baa iskula jira marka inagu asal ahaan waan rumaysannaha asalkii towrad iyo injiil waan rumaysannahay ee alla uu soo dejiyey wax ka midana beenin mayno laakiin maadaama taxriif iyo bedelaad ay soo gashay oo xataa xuruuftii wax laga bedelay macnahana ay aada u bedelaan rasuulkeennana sal l slam naloo soo dira annaga ma noo bannaano marka inaan fiirino kutubtooda sidee noogu bannaan tahay annaga inaan kutubtii mushrikiinta aan fiirino iyo kuwa maaragtay sixirka iyo wax noocaas oo kalea meelaha ku qorqora ma noo bannaano marnaba sidaa darteed waxaa lumay qolo sheegtay in kutubta barashadoodu ay bannaan tahay oo aanay dhib lahayn in la fiirfiiriyo iyagoo uun maaragta marmarsiyooyin badan sheegaya qofna marka uma bannaana inuu akhriyo oo uu fiiriyo ilaa qof caalima oo doonaya inuu radiyo moogiye ama qof caalim ah oo diinta aada u yaqaana oo shareecadeenni inuu caddeeyo rabo moogiye oo baatilka kasoo horjeedana dadkii ku baraarujiyo haddii marka qof caalima uu yahay oo macnaha aaminna uu yahay qofkaasi oo qasdigiisun uu yahay inuu radiyo way u bannaan tahay shardigaasaa ku xiran laakiin isaga laftiisu inuu yihahdo waqtigan maaragtay ku luminaa oo sheeko la akhrisanaa oo kale uu ka dhigto laftiisa uma bannaana waa in qasad saxa uu jiro shiikha kitaabka sharaxay wuxuu leeyahay towraaddii lasu diiday ma looga qiyaas qaadan karaa in la dhageysto idaacadihii kirishtaanku ay meelaha maaragtay faafinayeen oo hadalladooda ay ku faafinayeen iyo diinkooda jawaabtu waxay tahay shaki kuma jiro in loo qiyaas qaadanayo oo aan la ogolayn oo ay xaaraan tahay in idaacadahaas la dhegeysto bal wuxuu ku leeyahay idaacadahaas la dhegeysanaayo yaa ka khatar badan yacni kutubtooda la akhrinayo sababtoo idaacadaha dicaayad fara badan baa ku jirta oo dadkii saameyn ku yeelan karta alfaad qurqurxoon oo dadka lagu siraayo yay ku hadlaan iyo beeno fara badan marka qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu diinkiisa ilaashado dadkii wa wanaagsanaa qaarkood baan weydiiye u leeyahay wadaadka kitaabka sharxa sheekh saalex dadkii saalixiintaha qaarkood baan waxaan weydiiyey oo ahlucilmiga ka mid ahaa war xaalkaada bal ka warran baan iri insha allah maaragta wax dhiba ma jiraan arrimaada insha allah waa waxaan mushkila ma jirto markaasuu wuxuu yidhi war qofku ni wuxuu raaxaystaa markuuu dhinto uun wadaadka kitaabka sharaxa wuxuu leeyahay kelmadda wadaadkaasu ku hadlay kelmad sahlan baahu leeyahay qofka muuminkaahu wuxuu raaxaysanayaa marka uu dhinto maxaa yeelay addoommada qalbiyadoodu waxay maaragtay halis ugu jiraan in isbabedelaan oo qofkii uu ka guuro diinkii uu haystay oo meel xun uu aado maantana shahwaadka naftu ay jeceshahay iyo shubahaadka dadka shaki gelinayahay iyo waxyaabaha dadka lagu siraahay aad bay u bateen oo qofki waxaa dhici karta inuu subaxdiina muumin yahay galabtiina isbedelo haddii marka qofka wakhtigiisa uu u yimaado oo tiisi ay u timaado isagoo diintiisii saxdahayd ku sugan markaasuu raaxaysanaya qofku marka raaxaysan maayo ilaa uu alla kala kulmo isagoo iimaankiisii ku sugan markaasun baa la dhihi karaa waa uu maaragtay raaxaysta xadiidkii aan hadaata ishaarayay oo ibnu xajarna uu maaragtay ka hadlay haddii aan laqbayno kan hadda shiikhu sheegay buu macnaha uu la macno yahay waa jaabir bn cabdillahi baa laga wariyey cumar bn khataab baa rasuulku u yimid sal l slam kitaab uu kasoo helay ahlu kitaabka qaarkood yani waraaqo markaasuu rasuulka sal slm ku akhriyey markaasaa rasuulka sal slm xanaaqay oo wuxuu yidhi amutahawikuuna fiiha yabna alkhataab oo miyaad ku wareereysaan cumarow oo aad maaragtay madax madax isugu tuuraysaan idinkoon aabayeel maaragtay uusan idinku jirin yani diinkiinii dhammaystirnaa miyaad ku wareereysaan oo adan u baahnaynina inaad diiniyaal kale wax ka raadisaan oo ahlukitaab a wax ka doontaan waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay uu leeyahay rasuulku sal slam laqad ji'tukum biha baydaaa diintii waan idinla imid buu le waa idin keenay baydaaa iyadoo cadoo saafi ah naqiyatan oo saafi ah oo aan u baahnayn wax ku darid laa tas'aluuhum can shay nimanka ahlu kitaabka waxba ha weydiinina oo fa yukhbiruukum bixaqin oo xaq intay idiin sheegaan fatukadibuu bihi aad beenisaan oo bibaatilin ama ay baatil idiin sheegaan oo fatusadiquu bihi baatilka aad rumaysaan waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha aniga nafteydu ay gacantiisa ku jirta ee low anna muusa kaana xayan haddii nabiyullaahi muusa uu noolaan lahaa maa wasicahu ilaa an yatbacanii uma furnaateen inuu iraaca moogii wax kale uma furnaateen waxaan idinla imid diin laga ilaaliye bedelaad iyo xarifaad iyo waajibaad aada u adag oo aysa dadku awoodin intaas dhan ba waa laga ilaaliyey marka wax sarreeyaan idiin keenay maxaad wax marka aan gaarin u raadsanaysaan iyadoo gaar ahaan nimankaas ahlu kitaabka ah alla uu ku sheegay inay macnaha niman khariban ay yihiin dad marka fusaaqa oo aan cadaalad iyo shaqo ku lahayn in wax laga qaataana ma bannaana iskaba dhaaf kuwa gaalo ah marka waxaa dhici karta inay wax idiin soo hoosaasiyaanoo ay maaragtay wax beenu idinku qaldaayaan ay meesha soo geliyaan ibnu xajar marka wuxuu leeyahy xadiidka markuu ka hadlaayay intuu duruqdiisii iyo jamciyey iyuu leeyahay yacni si gaara wax loo xujaysan karo kuma jiraan laakiinse majmuuca iyo marka laisku daro wadaar ahaantaas yaa waxay macnaha keensanaysaa inuu asal leeyahay xadiidku cabdulbaari saas ku yiri wax allo wixii xaq ah ee towraad iyo injiil laga helaayo qur-aanka kaa kaafiya waxa qur-aan ku jira kaa kaafiya waatii aan akhrin aayadda ahayd awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim ina fii dalika laraxmatan wadikraa liqowmi yu'minuun ibnu cabbaas waxaa bukhaari ka wariyey inuu yidhi kayfa tas'aluuna ahla alkitaabi can shayin wa kitaabukum aladii unzila calaa rasuli llah sal sl axdas seed ahlu kitaabka wax u weydiinaysaan oo diin aad uga raadinaysaan iyadoo kitaabkii nabi maxamed lagu soo dejiyey uu yahay kitaabkii ugu dambeeyey idinkoo akhrinaya kitaabkaas isagoo barax la oon wax lagu darin allana wuxuu idiin sheegay oo qur-aankii kugu sheegay buu leeyahay in ahlu kitaabkii ay kitaabkoodii bedeleen waqad xadadakum ana ahla alkitaabi badaluu kitaab allahi wagayaruuh ayba bedeleen wa katabuu biaydiihim alkitaab gacmoodii ku qorqoreen kitaabkii waxbay ka bedeleen markaasay yidhahdeen huwa min cindi illah sida suurata al cimraan lagu sheegay oo alla uu yidhi faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illah halaag wuxuu u sugnaadaa alla uu leeyahay kuwa kitaabka gacmahooda ku qora kuwa kitaabka gacmahooda ku qora yani waxbay alifayaan uma yaquuluuna huwa min cindi illah markaasay leeyihiin alla xaggiisu ka ahaada marka ibnu cabaas taasuu ishaaraya marka wuxuu yidhi waxay leeyihiin alla agtiisu ka ahaaday waxaas iyagu dhodhoobeen si ay macnaha lacag yar ugu iibsadaan oo adduunya raadinayaan wuxuu leeyahy marka ibnu cabaas alaa yanhaakum maa jaakum min alcilmi can masalatihim war waxaa cilmi oo idiin yimid oo rasuulkiinu sal slam idinla yimid oo diina miyaanu ku filayn uu idinka celiyo oo idinka reebo inaad ayaga wax weydiisaan maxaad ka rabtaan buu leey maxaad uga baahantihin laa wallaahi yaan ku dhaartay allan ku dhaartay maa ra'aynaa minhum rajulan yasalukum nin ahlu kitaabkaa ka mid a oo idinka wax idin weydiinaya ma aanan arag can aladii unzila calaykum wax laydin soo dejiyey idin weydiinaya oo laba qur-aanka iyo nooga warramayo wax nooga sheegayo qurtubi wuxuu yidhi qofkii qur-aanka akhriya xaraf kasta wuxuu ku helayaa toban xasano iyo ka badan marka in qur-aanka laga leexdo meel kale la aado waa baadi iyo khasaaro kitaabkiisa tafsiirka uu ku yidhi saas marka qofkaan cilmiga lahayn oo iimaankiisu iska daciifka yahay ma bannaana inuu kutubtaas taaracdo si uusan ugu fidnoobin ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa habboon buu leey in la kala bixiyo meeshan dadka culammada ee ku xididaysta cilmiga iyo iimaanka dadkaas waa loo ogolyaha buu leeyahay inay macnaha fiiriyaan kutubtoodii si ay macnaha u radiyaan laakiin qofka aan noocaas ahayn ma bannaana buu leeyahay ma bannaana falaa yajuusu lahu nadaru fii shayin min dalik culimadii fiqiga qortana saasoo kale yay maaragtay yidhaahdeen waxay leeyihiin ma bannaana in kutubta ahlukitaabka la fiiriyo walaa yajuusu nadaru fii kutubi ahlikitaabi nasan madhabka imaam axmed oo kale saasuu leeyahay daliilkiina waa uu sheego rasuulka sal l slam cumar waa kii ku xanaaqay sidoo kale ma bannaanay leeyihin in la fiiriyo kutubo sidoo kale ma bannaanay leeyihin in la fiiriyo kutubo xaq iyo baatilba ku wada jiraan sababta dadka caqiidadoodii bay fasaadinayaan bay leeyihin imaam nawowina kitaabkiisa rawdatu taalibiin oo kitaab fiqiyo aada weyn ah wuxuu ku yidhi wakutubu tawraati walinjiili mima yaxrumu lintifaacu bihi liannahum badaluu wagayaru kutubtii towraat iyo injiil ma bannaana in lagu intifaaco waa xaaraan buu leeyahy sababtu waa maxay badaluu gayaru waxbay bedeleen oo maaragtay kutubtii waxbay kaba bedeleen marka innaga waxaana saaran uun inaan rumayno in kutub ay jirtay ambiyada alle lagu soo dejiyey walaa xataa suxuuf baa jirtay oo maaragtay khayr loogu sheegayo iyo wacdi umuurihii horreeye laga hadlaayo jannadii naarti laga sheekaynaayo umuurihii horreeye laga hadlaayo hore u dhacay jannadii naarti laga sheekaynaayo laakiinse maadaama taxriifkii waxaas ay galeen annaga marka nooma bannaana inaan kutubtaas raadsanno oo aan maaragtay meel dhiganno sababtoo sida xadiidkii ku jirtay ama xaq baad beeninaysaa ama baatil baad rumaynaysaa waxbay bedeleen marka culimadii mucaasiriinta ah saas iyaguna leeyihin kutubtoodii nimankaas in lasoo gatay uma banaanay leeyihin laakiin qofkii yani ku xididaysta cilmiga ee la doodaya yahuudi iyo nasaaradii iyo xujada inuu ku ooga raba qofkaasi si aanay dadku u fidnaynin inuu macnaha kutubtooda intuu akriyo uu ku radiyo xaq buu u leeyahay culimaduna maaragtay saas waa u samayn jireen oo hadda ibnu teymiya wuxuu leeyahy kitaab la yidhaha aljawaab asaxiix liman badala diin almasiix oo kitaab weyn ah oo dabcooyinkiisa qaarkood dabcooyinkiisa qaarkood ay macnaha lix mujallad ay gaareen wuxuu ku radinayaa kirishtaanka keliya ibnuqayimna wuxuu leeyahy hidaayat alxayaara fi ajwibati alyahuudi wannasaara kitaab la yiraha oo aada u qiimo badanoo hal mujallada oo yahuudi iyo nasaaradii uu ku radinayo ibnu xasmi kitaab wuxuu leeyahy alfisal fi lmilal walahwaa'i wannixal kitaab la yiraha oo uu ku radinayo yahuudi iyo nasaara iyo keyrkoodba qurtubi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha aliclaam bima fi diini nasaara min alfasaadi walawhaam buu leeyahay kitaab isagana uu ku radinaayo nasaaradii yuu alif oo matbuuca isaguna ibnu xajarna annaga daata kasoo sheegna inuu leeyahay haddii loo baahdo nimankan in la radiyo in kutubtooda maaragtay wax laga soo naqliyo waa la ogolyo buu leeyahy culamadu saas waa samayn jirtay ibnu teymiyana wuxuu leeyahay cabdullahi bin salaam iyo salmaan alfaris iyo kacbulaxbaar iyo nimankii nimankaa kutubtooda ka warqabay waxa maaragtay ay meesha ku hayaan bay maarata muslimka u sheegi jireen markaasaa muslimku usoo daliilsan jireen warkaas yani si loo caddeeyo in wixii kutubtooda ku jira qaar badan oo kamid a ay mathalan waafaqayeen diintii rasuulka sal ly slam oo marka iyaga xujo ku noqonaysa marka culamadu fuqahadan saasoo kale way sheegeen iyaguna kuwii haddaad diidaya mathalan in la fiiriyo kutubtooda waxay leeyihiin waxaa muuqanaysa inay bannaan tahay in kutubta ahlubidaca iyo la fiiriyo dadka kitaabka iyo sunnada aada u yaqaana ay fiiriyaan iyadoo diinkooda uu xoog badan yahay iimaankooda uu xoog badan yahay maskax badanna ay leeyihiin awoodna ay u leeyihiin inay wax ay ku radin lahaayeen kala soo dhex baxaan si aan dadka muslimiinta oo masaakiinta aan loo luminin marka nimankaas ahlu kitaabka ah kitaabka alla way bedeli jireen wa inna minhum la fariiqan yalwuuna alsinatahum bilkitaab yaa alla u yiri ayaga waxaa kamid a koox kitaabkii macnaha leexinaya oo carabkooda ku laabaaya litaxsabuuhu min alkitaabi si aad ugu malaysaan in waxaas ay kitaabkooda ka mid yihiin wamaa hum bilkitaabi kitaabkana ka mid maaha ee waa waxay jeebkooda kala yimaadeen marka marna waa taxriifo waa bedelaad oo qoraalka laftiisa baa la bedelayaa marka qaarkoodna macnihi bay bedelayaan wayaquuluuna cala allahi alkadiba alla waxay maaragtay ku sheegayaan been way ku been abuuranayaan alle wahum yaclamuuna iyagoo og waxyaaba markay alifaana jirta nimankaas maaragtay yahuudda iyo oo yahuudda waa kuwa yiri nabiyullah muusa yaa wuxuu yidhi tamasakuu bisabti maadaama samaawaat walard sabdiga maalinkaas maaragtay weyniintiisa iyo ku dheganaada ilaa caalamku ka dhammaanayo maadaama samaawaat walard markaasoo kale waxaa la leeyahay sida ibnu taymiya uu sheegayo war kitaabkee arrinkaas uu ku yaalla wax ay hayaan marka waa been waa waxay alifteen marka dadku diinkooda ha ilaashadaan dadka kufaarta hadaladooda ha layska ilaaliyo internetkan lagu waashay zamankan dambana aada ha la isaga jiro oo dadku meel kasta iska gelayaan iyo maaragtay website kasta la iska gelayo iyo mowqac kasta la iska gelayo iyo wax walba la iska dhegeysanayo qofkii isku kalsoonaada oo yira anugu maaragtay aqli baan leeyahayo laima saamayn kara iyo wax noocaas oo kale aad baa loogu baqaa salafku waxay dhihi jireen iyagoo ahlubidacaya in la iska ilaaliyo dadka ku baraarujinaya alquluubu daciifatun washubahu khataafa qalbiga biniaadanku waa daciif waa taag daranya shubhooyinka ahlubaatilkuna waa kuwo maaragtay dadka dafa qalbigooda dafa marka in la fududaysta maaha ahlu baatilkii kutubtooda in la akhristo sidaa darteed salafku ma aanay dhegeysan jireen ahlu bidaca hadaladooda warkaal aan murane marka qaarkood ay yidhaahdaan waxay dhihi jireen maya qof wareersano sidaadoo kalea raadso oo la muran ay dhihi jireen ilaa in daruura ay timaado moogiin oo intuu baatilkiisi dadka ku faafiyo oo uu kutuba qoro loo baahdo markaa in la radiyo moogiin laakiin in la caadaysto in dadkii caamada ahaa wararkooda la maqashiiyo oo meelaha lala soo istaago waa laga fiican yahay waxaan daruura aysan keenin in maaragtay caado laga dhigto ahlubaatilka kaalay aan doodne iyo wax fiican maa sababto dadkii baa waxun la maqashiinayaa marka dhinaca nabadgelyada waa in lagu dadaalaa oo dadkii shubahaadka iyo wax noocaasoo kale aan lagu furin qofkuna naftiisa uu ilaaliyaa ducada alla iyo baryada allana uu badiyaa in alla qalbigiisa uu u ilaaliyo oo wuxuu ku ducaysan jiray rasuulka sal ly slam yaa muqalib alquluubi thabit qalbi calaa diinik midka qalbiyada gegediyow qalbigayga diinkaada ku sug wabillahi towfiiq